madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan afurin ah ku maamuusay gudoomiyaha ururka midooda afrika maxamuud cali yuusuf iyo wafdiga ah ku helinayo booqashada uu ku yimid dalka casharaftan waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya danjirayaasha iyo diblomaasiyiinta dalalka afrika ee ka howlgala muqdisho waxaana goobta ka hadlay gudoomiyaha midooda afrika maxamuud cali yuusuf waxaana uu tilmaamay in ay diyaar u yihiin in ay garab istaag u muujiyaan soomaaliya maadaama uu yahay dal madax bannaan islamarkaana cagta saaray horumarka ururka midowda afrika waxaan u jadiidinaynaa cahdiga aan leenahay soomaaliya aan isgarab taagaynaa wixii dadaal iyo itaal iyo karti iyo maal ay ururku leeyahayna waan la garab joogsanaynaa liinna waxaan dareensannahay soomaaliya taariikh ahaan kolka la eego aad iyo aad bay wax u tartay qaaradan baa wax u tartay ururadii berigaa jiri jiray gobanabadoonka ahaana soomaaliya taageeri jirtay soomaaliya waxay ka qayb gashay dhexdhexaadis badan oo kaga qabo toddobaataniyadii ilaa maanta soomaaliya waxay leedahay door asaasiya door fiican oo maanta lagu ixtiraamo kolkaa annagu haddii aan maanta aan ku horeynay soomaaliya waa abaalcelinun baan u joognaa meesha sidii runta abaalkaabaan celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay kaalinta muhiimka ee midooda afrika uu ka qaadanayo dadaalada nabadadoon dib u heshiisiinta dowladnimada sidoo kalena uu tilmaamay taariikhda dheer ay soomaaliya ku leedahay geeska afrika soomaaliya waxay taariikh dheer ku leedahay dib u xoreyntii qaaradda afrika kun sagaal boqol iyo toddobaatankii iyo siddeetameeyadii waddamadii afrika ee halgamaya beriga ayay hormuud soomaaliya ka aheeday xoreyntoodii runtii qayb weyn ka qaadanay aakii waatii shirkii midooda afrika lagu qabtay xamar muqdisho declaration waatii laga soo saaray oo dhammaantiis intiisa badan ku jihaysneed xoreyntii afrika taariikhdaas ayaa soomaaliya afrika ayla leedahay chairpersonka cusub inuu taariikhdaasi xushmeeyey soomaaliyana uu soo booqday aad ayaan uga mahad celinaynaa hase yeeshee meeshaas kuma ay ekaanin soomaaliya markay duruufihii gaarka la kulantayna ururka midooda afrika waa u istaagay asaguna soomaaliya inuu garab istaago wakhtiyada ay duruufaha adag ku jirtay dowladda soomaaliya ayaa waddo dadaalo lagu horumarinayo waddankeena soomaaliya